بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkeenii alarbacuuna annawowiya annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh ibn cuthaymiin raxmat ullaahi caleyh waxaan ku jirnay fawaa'idda xadiidka laga qaadanayo faa-ida koowaad buu shiikhu aada ugu dheeraaday oo wuxuu yidhi qofku hadduusan shareecada ku waafaqin lix arrin camalka u samaynaya waa baatil waxna ka faa-iidi maayo sababto waa bidco lixdii arrin ee in shareecada lagu waafaqo ay ahayd oo haddii la khilaafana camalku bidco isu bedelayay kii lixaad ayaan marayni an yakuuna alcamalu muwaafiqan lilshariicati fi lmakaan buu leeyahay in camalka la samaynaayo uu shareecada waafaqsan yahay meesha lagu samaynaayo waa inuu ku waafaqo haddii meel mucayana shareecadu u dejisay camalkan in lagu sameeyo in la khilaafo ma aha haddii marka shiikhu wuxuu leeyahy qof uu ku ictikaafo meelan masaajidii alla ahayn oo uu yidhaah anugu iskuulkeygan ku ictikaafa ama gurigeyga ictikaafkiisa waxba kama jiraan sababtoo ah shareecadii kuma waafaqin meeshii ay ahayd in lagu ictikaafo antum caakifuuna fi lmasaajid ya alla uu yidhi masaajiddaa lagu ictikaafaa marka lixdan asal ku baraarugsanaa buu leeyahay shiikhu oo wax alla wixii kuu yimaada ku dabaq buu ku leeyahay si aad u ogaato waxaan ima bidca mase bidca ma aha oo camal kasta taasaad ku kala sooci kartaa yani shareecada ma ka waafaqsan yahay lixdaas arrimood ee lasoo sheegay ee ah sababkii kugu bixiyey iyo waxan jinsigooda iyo cadadka iyo sida loo samaynayo iyo waktiga la samaynayo iyo meesha lagu samaynayo shiikhu marka wuxuu leeyahay waxaan sheegaynaa tusaalayaal arrimo bidco ah oo marduud ah oo aan qofka laga aqbalaynin sababtu waa maxay waxaas waxay khilaafeen amarkii alleh iyo amarkii rasuulka sala alla alay slam mithaalka koowaad wuxuu ku leeyahay qof baa wuxuu ku mashquulay wax iibin iyo wax iibsasho markii aadaankii dambe ee jumcada u yeeray waana qof jumcadii ay ku waajibto caqdigaas uu galay iyo beecaasi waa baatil sababtoo amarka alla iyo amarka rasuulka yuu khilaafsan yahay taasi marka hadday dhacdo oo qofka ay ka dhacdo oo beec noocaas oo kale uu sameeyo waktigaa uu sameeyo waxaa waajiba in beecaas la celiyo oo laga noqdo oo qofkii wax iibsaday lacagtiisa la siiyo qofkii badeecada lahaana badeecadiisa loo celiyo sidaa darteed rasuulka sal l slam markii timir wanaagsan lasoo iibiyey iyadoo timir aan fiicnayn lagu iibinayo timir timir iyo timir haddii laisku iibiyana haddii ay maaragtay kala badan yihiin waa ribo marka rasuulka sal l slam wuu diiday wixii saasoo kale lagu soo iibiyey hala celiya buu yidhi mithaalka labaad waa maxay haweeney baa waxay guursatay weli la-aan nikaaxeeda weli ma ogolaanin guurkeedaas waa baatil waa waxba kama jiraan sababta wuxuu yihi rasuulku sal l slam laa nikaaxa ilaa biweliyin ninkaax ansaxaya ma jiro ilaa weli inuu meesha jiro ma ogiyi mithaalka saddexaad waa maxay ninbaa wuxuu furay haweentiisii iyadoo xayd qabta shiikhu wuxuu leeyahy marka talaaqaasi ma dhacaya mase dhici maayo culamada isku khilaafsan tahay buu leeyahay oo badankood waxay leeyihin wuu dhacayaa qofku bidcaba ha ku dhaco oo sunnada ha khilaafo laakiinse haddana waa dhacayaa bay leeyihin maaragtay ee talaaqaasu culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen oo laga badan yahay dhici maayay yidhaahdeen sheikhu marka wuxuu ku leeyahay masaladu waa masale khilaaf ka taagan yahay laakiin waxaan idinku sheegay buu leeyahay si aan loo fududaysanin dadka in loo fatwoodo in haddii islaantii xayd lagu furo inaan inaanay furmaynin sababtoo ah wuxuu leeyahay maadaama iyagu iltisaamsanayaan ilzaamiya buu leeyahay sida cumar bnu khataabba dalaaqii saddex jeer la ridaayo saddex baa ku furantaha marka la yidhaahdo de waktiga rasuulka sal sl ma aanu dhici jirin iyo waktiga abubakar iyo laba sano oo khilaafadii cumar ah laakiin markii dadku ay ku dhiiradeen waxaas xaaraanta ka ahaa ila in saddex jeer islaanta hal mar la furo oo saddex baa ku furantaa la yidhaahdo labaduna xataa waa la mid waa wax maaragtay xaaraan ah laakiin markay ku dhiiradeen yuu ku laasimiyey cumar sida muslim uu wariyey dadkii waxay degdegsadeen buu yidhi arrin xoogaa maaragtay kaadsiinye ay u lahaayeen oo aan lagu socodsiinaynin marka marba hadday degdegsadeen iyagii waan ku socodsiinaynaa buu yidhi marka wuxuu ku leeyahay shiikhu waxaan warkaas u leeyahay dadkii baa hadda iska ciyaaray buu ku leeyahay nin caamiyo waxba garanayn baa ku imaanaya markaasu wuxuu ku leeyahay haweentaydii baan waxaan furay iyadoo caadadii qabta toban sano mar laga joogo jawaabtu waxay noqonaysaa talaaqaas waa dhacay wuxuu ku leeyahay dee talaaq maaragtay xayd ku dhacay waayo waa bidci marka dhici maayo buu ku leeyahay marka waxaad tidhaahdaa taas wax sax maaha inaad ku tiraahdo waa adaa marka iltizaamay waa lagugu ilsaaminayaa marka bal talaaqaas aada furtay iyo ciddadeedii dhammaysatay islaantii nin kaley guursatay waxaad leedahay toban sano kadib waryahay naagtan faraha ka qaad aanay islaantaydii tahaye marka saas kolley ma dheheen marka maadaama uu isku ilsaamiyey hadda hawo un buu yeeshay dan baa soo gashay markaasuu leeyahay kii hore ma dhicin marka laga yeeli maayo calaa kulli xaal marka mithaalka afraad shiikhu wuxuu leeyahay nin baa maaragtay dahab buu iibiyey oo waxaad ka soo qaadaa inuu boqol garaam oo dahab ah uu iibiyey uu ku iibiyey boqol iyo labaatan ku iibiyey dahabkuna inuu kala bato ma banaana marka laisku iibinayo waa inuu isku mid yahay beecaasi marku waa baatil sababta rasuulku wuxuu yidhi sal ly slam dahabkii ha iibinina ilaa inuu siman yahay moogiye waa in miisaankiisa aanay waxba u dhexayn laa tabiicu dahaba ilaa mithlan bimithli sawaan bisawa bukhaari muslim baa wariyey tusaalaha shanaad marka muxuu yahay ninbaa wuxuu ku dukaday mara uu qof ka soo dhacay culammada badankood waxay leeyihiin salaadiisu waa ansaxaysaa qofkaas sababtoo ah waxa la iska reebay ma ahan salaadee waa in maaragtay lagu dukado maro lasoo dhacay waxaa la iska reebay marka qasbigaasaa la diidan yahay iyo dhacaas qofkii marka ama ha ku dukado marada ama yaanu ku dukanin marka nahyigaani u noqon maayay leeyihiin salaadii oo rasuulka sal l slam maanu dhihin ha ku dukanina maarata maradii lasoo dhacay dhacaas iyo boobkaas yuu xaaraantinimeeyey salaadiina kama hadlin marka waxay leeyihin waa laba masalo oo kala duwano ma dhahayn annagu qofka hadduu ku dukado maradii uu soo dhacay salaadaad waxba kama jirto dhihi mayno culamada qaarkood leehna waa jiraan oo maadaama uu salaadiisii dhex geliyey waxaas xaaraanta ka ah oo uu mutalabiska ku ahaa salaaddii ka ansixi maysa leh tusaalaha lixaad ninbaa wuxuu dukaday salaad sunno ah sababna male oo mathalan taxiyatu masjid iyo wax lamida ma ahan waktiga uu dukanayana waa maxay waa wakti la iska reebay in salaad la dukado salaad sunnaa oo iska furan in la dukado waa la iska reebay camalkiisu marka waa marduud waa lagu soo celiyaa sababtoo ah waa wax isaga daat ahaantiisa la iska reebo tusaalaha toddobaad ninbaa wuxuu soomay ciiddii ciidulfitrigi yuu sooma waana xaaraan bay ahayd in ciidda la soomo ciidyarayda iyo ciidweyntaba in la soomo xaaraan bay ahayd soonkiisu marka waa marduud sababtoo ah daat ahaantiisaa la iska reeba tusaalaha sideedaad muxuu yahay ninbaa wuxuu ku weesaystay biyo uu soo dhacay uu soo xoogay weesadiisu waa saxiix baan leenahay sababtoo ah waxa la isu diiday waa biyihii in lasoo dhacee maaha in lagu weesaysto biyo lasoo dhacay biyuhu marka waa axadii xaaraan bay kaa yihiin laakiinse haddana weesadaadi ansixi mayso laguma laha haddii marka wax la iska reebaya ay tahay cibaadadii lafteedii cibaadadii ansixi mayso haddii laakiin waxa la iska reebayaa si cumuuma la isaga reebay cibaadadii ansixitaankeedii kuma xirna bule calaaqa lama laha oo dembigaasna gaar baa loo xisaaminayaa cibaadadii kalena gaar bay u socotaa tusaalaha sagaalaad nin baa qof khiyaanay oo beeci iyo wixii la kala iibsanayabuu waxbuu marka uu hoosaasiyey waxbuu u qariyey beecu marka waa ansaxayaa guud ahaan waxa la iska reebay waa maxay khiyaanadaa la iska reebay iyo wax qarinta laakiinse qofkii wax loo qariyey hadduu ogaado oo uu raalli ku noqdo beeci waa ansaxaa oo rasuulku wuxuu yidhi sal lla ly slam laa talaqaw ljalaba ha ka horteginina alaabta maaragtay magaalada dibaddeeda laga keenayo yani gaar ahaan dadka reer baadiyaha ah yaa matalan xoolo iyo cunto iyo wax lamida iyo baadiyihii ka keenayaan magaalada intaanay soo gaarin baa dad marka wax fahamsan oo sicirka suuqa iyo yaqaan intay ka hor tagaan bay wixii kala wareegayaan markaasay iyagu lacag badan kusii iibsanayaan magaalada intay keenaan wixi taa lama ogola rasuulku wuxuu yidhi sal ly slama faraha ka qaada dadka allah iska arsuqi yarsuqi illaahu bacdahum min bacdin wuxuu yidhi marka rasuulku sal ly slama qofkii marka dadkaas ka hortaga ee wax ka iibsada qofkii badeecada lahaa markuu suuqa yimaado oo uu ogaado sida maaragtay xaalku yahay oo lacagtii wax lagu kala iibsanayo uu garto waa qof la khiyaanay ma og tahay khiyaar buu leeyay wix wuu soo ceshan karaa waxa uu xaqu leeyahay inuu yidhaahdo alaabteedi keen anaa iibsanay ana anaa iibinayay marka rasuulku sal sl ma aanu dhihin iibsashadiibaa baatila laakiin khiyaar buu leeyu yiri qofki waa qofkii lasoo khiyaanay marka waxaa farka udhexeeyaa buu leeyahy sheikhu in nahyigu uu si toosa u abbaarayo camalkii la samaynaayey ama uu ku dhacaayo wax ka baxsan camalkii la samaynaayey haddii nahyigu uu toos u abbaarayo uu ku dhacaayo camalkii laftiisii camalkaasi waa marduud sababto haddaa tira camalku waa ansaxay waxay noqonaysaa inaad allah iyo rasuulka hor timid laakiin waxay hadday yihiin wax camalkii ka baxsan oo ay kala bixi karaan camalkii waa saxiixnimaad aad ku baaqi yeelaysaa dembiguna waa ficilkii la sameeyey iyo camalkii la sameeyey iyo xaaraantii uu qofku ku dhacay tusaalaha tobanaad ninbaa wuxuu ku xajiyey xoole uu soo dhacay ratibuu marka qof maaragtay ka soo xoogay markaasuu ku xajiyey xajkiisu waa saxiix baan leenaha oo culamada badankooda saasay qabaan jumhuurku saasay qabaan saasaana saxa buu leeyahy sheikhu laakiinse waa uu ku dambaabayaa buu leeyahay neefkaa uu soo dhacay ama gaarigaa uu soo dhacay sababtoo ah waa wax ka baxsan cibaadadii ratigii iyo gaarigii waa wax cibaadadii ka baxsan oo labay kale yihiin ile qofku waxaa dhici karta inuu xajiyo isagoon waxba raacinba qofku maalan meel dhow jooga ee marka aanay ka fogeyn isagoo tartiib iska lugayu maarata iska xajin karaa ama maka dhexdooduba joogaaba marka ma aha in gaadiid la raaco iyo xajku macnaha wax isku tolan maaha labay kale yihiin marka dembigaasna gaar baa lagu qorayaa xajkiisina waa marka masalo kale culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maadaama gaadiid uu soo dhacay uu ku xajiyey xajkiisa waxba kama jiraan bay yidhaahdeen gabay bay tiriyaanoo beyt shicir ayay tiriyaanoo waxay leeyihiin idaa xajajta bimaalin asluhu suxtu famaa xajajta walaakin xajat ilciiru haddii aad ku xajiso xoolo asalkoodu uu xaaraan yahay adigu ma aadan xajine awrtii baa xajisa marka xajkaada waxba kama jiraana leeyihin riwaayadii muslim ee ahayd man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun qofkii camal sameeya annaga amarkeennu iyo diinteennu iyo sharcigeennu aanay ku taagnayn waxaas waa marduud xadiidka manduuqiisu oo tooska looga qaadanaya waa maxay haddii waxaas la sameeyey amarka alle amarka rasuulka sal slama aanay ku taagnayn waxaas waa marduud wuxuu marka hadday cibaado yihiin shaki kuma jiro sababtoo ah qaacidada asalka ahi xagga cibaadaadka waa in la diido waan cibaado la ogolayn ilaa in daliilkeedu uu cad yahay moogiya cibaadadaas inay mashruuc tahay marka qofku intuu cibaadad sameeyo isagu uu maaragtay waxyaaba ku xirxiray oo waqti u sameeyey oo tiro u sameeyey oo kayfiye mucayan u sameeyey kada hadduu ku yiraa balka waran ee wax cibaadadeeda diidaaya oo maaragtay bidco ku sheegaya balkeen hadduu ku yiraa ka waran maya waxaad leedahay yani cibaadada saas loo xirxirayo loo qeydqeydaayo asalkuba waa maxay waa inaanay banaanayn wixii marka sharcigu ku ogolaaday oo cibaadadii uu ku ogolaaday unbaa maaragtay oo daliilkeedu u caddaaday unbaa kugu bannaan oo aad samayn kartaa marka asalku waa maxay cibaadaadki inaan la ogolayn ilaa wix lagu ogolaaday moogi qaacidadaas waa in la xafidaa cibaadadu asal ahaan ma bannaana waana bidco haddaanu sharcigu ogolaan ma ahan qofku intuu wuxuu doon iska samay inuu yirahdo mogi maxaa diidaaya maxaa diidaaya cibaadadka lama yidhaahdo sheikhu marka wuxuu leeyahay qof baa maaragtay cibaado la yimid buu ku leeyahay markaasaa qof ku inkiruu yiri war waa maxay waxaan aad samaynayso markaasuu wuxuu yidhi oo maxaa u daliilaya xaaraanta waxaan aan samaynayo waxaan leenahay waxaa la qaadanayaa qowlkii qofkii diidanaa maxaa marka daliil u ah qaacidada ahayd in asalka cibaadaadku uu yahay diidmo iyo inaan la ogolayn ilaa laga helo daliil caddaynaya inay cibaadadaas mashruuc tahay marka maxaa diidaya inuu yidhaha maaha waa inuu asagu daliilkii hayo maaragtay cibaadadan u ogolaanayo oo mashruucnimadeeda sheegaayo laakiin waxaan cibaadaadka ahayn oo cibaadada ka baxsan oo caadaadka ah iyo acyaanta waxaa asal u ah xalaal inay yihiin acyaantii marka mithaalkoodu muxuu yahay tusaalahoodu muxuu yahay nin baa ugaarsaday oo soo ritay maaragtay shimbir cirkaa maraya markaas lagu inkiro oo la yidhi war maxaad u ugaaratay marka wuxuu leeyahay maxaa tusinaya waxaan inay xaaraan yihiin marka qowlkiisa sax marka sababtoo ah yani ashyaada asal ahaan waxaa maaragtay qaacidadu ay tahay xalaalnimo oo alla wuxuu yidhi huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica alla waa kii idiin abuuray waxla wax dhulka maaragtay ku sugan dhammaantood idinkaa laydin abuuray taasi wixii wax acyaanta ku saabsanaan waayo xaggii acmaashana oo aan cibaadaadka ahayn asal ahaan waxaan niri waa inay xalaal yihiin qof baa gurigiis marka shaqo ka qabtay si macayanu marka albaabkii u samaystay ama qolkii maarata cabirkiisii si ka dhigay ama dhagaxii uu ku sameynayo maarata si mucayana wax gaara ku sameeyey ama baabuurkiisii wax ku sameeyey ama dharkiisii wax lamid ah oo wixii adduunyadiisa kamid ah markaasaa qof kale ku inkiro yiri warya maxaa waxaan u samaynaysaa markaasuu wuxuu yidhi oo kaalay maxaa tusinaya marka waxaan inay xaaraan yihiin yaa marka warkiisa la qaadanaya qofkii waxaa sameeyey ile wax mubaax oo caadiya yuu sameeyo caadaadkii ka mid ah oo asalkuna waa maxay wixii waa inay xalaal yihiin marka waa laba qaacido faa'iido badan buu leeyahay sheekhu in maaragtay waxyaabaha caadaadka ahna iyo acmaasha maaragtay caadiga aan cibaadaadka ahayn iyo acyaanta kulliba ay iska yihiin xalaal ilaa wax xarimaya la arka moogiye cibaadaadkuna ay yihiin xaaraan ilaa wax maaragtay sharciyeynaya in la hela moogiye waa laba qaacidoo mufiid uu ku leeya sheikhu marka taa haddaan qabanno saddex qaybood baa jirtuu ku leeyahay qaybta koowaad waa maxay wax aan ogaanay in sharcigu uu noo jideeyo oo cibaadaadkii ka mid a dee cibaadadaas waa mashruuc ta labaadna waa maxay qaybta labaad waxaan ogaanay in sharcigu noo diido oo cibaadaadkii ka mid a iyaduna waa mamnuuc lama ogola qaybta saddexaadna waa maxay wax aanan garanayn xukunkooda maxaa marka xukunku noqonaya xukunku waa maxay iyaduna maadaama waxay cibaado ay yihiin iyaduna waa mamnuuc mamnuucay gelaysaa mamnuucii qeyb kamid ayay noqonaysaa laakiin haddaad u timaado mucaamalaadkii iyo acyaantii waxaan leenahay saddex qaybood oo iyaduna u qaybsantaa qeybta koowaad wixii aan ogaanay in sharcigu noo idmay waa wax banaantaasi sida rasuulka sal ly slm markuu dameer farowgii uu cunay waa dameerihii macnaha oo duurka joogay waay oo la ogaarsanayo waa xalaal marka qeybta labaad maxay tahay wixii aan ogaanay in sharcigu uu noo diiday sida xoolaha leh maaragtay muxuu ahaa sida xayawaanka leh miciyada maaragtay wax ku cunaan ama wax ku maaragtay wax isaga dhiciyaan isagana dee sharcigi baa diiday oo rasuulka sal ly slama wuu reebay naha can akli kuli dii naabin min asibaaci wa kuli dii mikhlabin min atayri labadaasba waa uu diiday rasuulku sal ly slam qayb saddexaad waa maxay oo mucaamalaadka iyo acyaantii ka mid ah wixii aanan waxba ka ogeyn in sharcigu ogolaadaye inuu diiday toona ma ogin xukunku marka muxuu noqonayaa asalkii baa loo noqonaya waxan waa mubaax baa laleeyahy sababtoo ah wixii aan cibaadaadka ahayn asalkoodu waa maxay wax bannaan inay yihiin wabillahi towfiiq